maqlayseen iskahorimaadkii u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab ayaa weli ka socda maqaayadda Pizza House waxaana gudaha ku jira oo maleeshiyada al-shabaab haatan dagaal kula jiray ciidamada gaashaan weerarkan ayaa bilowday wax yar ka hor sideedii iyo soddonkii daqiiqo sideedii iyo soddonkii fiidnimo ee xalay kadib markii baabuur uu ku hor qarxay laba maqaayadood oo lagu kala magacaabo Pizza House iyo Posh Streets oo iska soo horjeeda qaraxa kadib ayaa la sheegay in maleeshiya hubaysan ay gudaha u galeen maqaayadda Pizza House waxaana halkaasi ka bilowday dagaal adag oo saacado qaatay cabdulqaadir cabdulaahi cabdi oo darawal ka ah mid ka mid ah ambalaasyada amiin ambulance ayaa waxa uu haaruun macruuf uu goordhoweed uga warramay xaaladda goobta xilli ay rasaas badan ka dhacaysay goobta la isku horfadhiyey
waxaan ku suganahay abuu goobtii qaraxa ka dhacay oo ilaa haddaan dagaal ka socdo aan ku suganahay halkee buu dagaal ka socdaa abu wuxuu ka socdaa beace house hotel la yiraahdo oo ku yaalo deegaanka degmada hodan banaadir reeriye waa gartay maxaad aragtay markii ugu horreysay aad maanta meesha tagtay maxaad aragtay wallaahi markii ugu horreysay waxaan dhibka ugu dhibka badnaaye dhaawacyay ahaayeen dhaawacyada ugu tirada badneed afar iyo labaatan qofooday ahaayeen saddex dhimasho ah intaan aragnay dhimasho inkastoo meeska la yaaliin
halkeed geyseen
waxaan geynay isbitaalo badanaan geynay dadka mugtahay qofka isbitaalka isbitaalka warabo oo sheegana waxaa loo geeyaa madiino meesha aad waaye kasakoo dadka dhimashadeed qaadeen meesha aad joogtaan dad kale oo ku dhinto oo dheeraada ma jiraan waa jiraan ilaa hadda goobta waxa yaalo meeyad waaye waana xabadaa ka socoto meesha mana gali karno laakiinse waan u dhownahay xabadaa ilaa hadda waa maqlaysaa maleyna inay yeerayaan waa maqlayaa
ilaa hadda meesha xabadaa ka socoto laakiin goobta meeyad way yaaliin hoteelka arigiisa iyo jibka meeyad way yaaliin dad meesha laga soo badbaadiyey ma arag waa arag waa arag markii ugu dambaysa hadda aan baxay dagaalkan oo kadib maraan ka baxay aan hawdii yeestay bambooyin waxbaa yeeri sidaan usoo gurmada haddana meesha igu imaaday intaan bixin ka hor markaan baxay shan qofoodan qaaday oo dhaawac oo meesha kasoo baxay kasoo orday ma waraysatay maxay kuu sheegeen wallaahi waxay ii sheegeen ilaa hadda meesha dad waa ku jiraan aa layidhi ma sheegi qaar kuwa qaarkood waa shoogsanaayeen kuwa qaar waxay dheheen meesha dad way ku jireen waa jajabsan yihiin dadka ma soo bixi karaan ma soo akaraan inteed u jirtaan idinka meesha xabadu ka dhacaysa wallaahi hadda aniga wax talaabo ii jirto adiga toban tilaabo kale ii jirtaa meesha ugu muuqdaa way ii muuqataa marka idinku maxaad sugaysaan
annaga waxaan sugaynaa hoteelka dad inay ku hareen oo aan fiirinayna iyo meedaskaas asirada oo isbitaalada aan geyno iyo hoteelkan dad waa ku jiraan la sheegaayo oo oo jajaban oo ilaa hadda soo bixin lahaa
marka idinku ilaa intee leeg baad sii joogeysaan meesha goormaad goormaad hoyanaysaan wallaahi ma hoyi karno waayo meesha dhibaa ka jiro anaga fursad aan ku hoyino aan ku baxno maanta awood aan ku baxno umadaas ilaahay u gargaareynaa waa kan sabab aan hadda aan ku baxno ma jirto waa dad dhibaataysan meedaa yaalo dhaawacyaa yaalo ma hoyi karno waayo ambalaas kale ma shaqeynaa meesha waa aamin ambalaas ayna u jeedin hadda oo shaqeynaya cabdulqaadir cabdulaahi cabdi oo ka mid ah dareewalada ambalaasyada aamiin ambalaas oo ii warramaya goordhoweyd isagoo ku sugan afaafka hore ee maqaayadda pizza house oo uu dagaal ka socdo waxaa haddaba isla goobtaasi ku sugan wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir xaaladdu waa sidee aar waxaa soo kordhay saraakiil ka tirsan kuwa amniga ee ku sugnaa gudaha makaaxida ayaa goordhoweliye xaqiijiyey in lasoo afmeeray howlgalkii xalay la hadda ka socday gudaha makaaxida pizza house oo ciidamada sida gaarka usaabaran ee gaashaan ay halkaas ka wadeen saraakiil kuwa amniga uu kamid yahay taliyaha saldhigga degmada hodan oo ii sheegay hadda in dusha sare makaaxida ilaa xala xabadu ka dhacaysa saaran yahay yaa ii xaqiijiyay in howlgalka hadda uu soo gabagabo islamarkaana ciidamada ammaanku ay gacanta ku hayaan guud ahaan xarunta pizza house si amni ah waxaana hadda socda dabcan howlgalo lagu nadiifinayo iyo wixii meesha ka dhaca guud ahaan ay hadda hay-adaha amnigu eegayeen marka goor dhaweyd ayuu telefoonka igula hadla wuxuuna ii sheegay in howlgalka uu soo afmeermay oo guud ahaan hadda xaaladdu ay tahay mid degan waa garta wax dhaq waxaad wax yar sawirtaa dhaqdhaqaaqa ka socda meesha lagu dagaalamayo dad galaya kasoo baxaya hadday jiraan iyo xaaladdu sayta waxaad u jeedo
haru waxaan ujeedaa boqolaal dadweyne ah oo guud ahaan lugeynaya halka waxaa maraya wadooyin isku socodka muqdisho aada muhiim ugu ahaa waxaa xiran isgoysyada banaadir sooba ilaa iyo isgoyska kilomitr foor dhinacan kalena waxaa xiran isgoyska banaadir ilaa iyo halka loo yaqaano switzal dixer waxaa dadku yihiin kuwo cagtooda maalaya meel walba waxaa taagan gaadiidka dagaalka ee hay-adaha amniga wado walba oo gasha goobta wax ka socdeenna in la galahay way adag tahay saxaafadda oo iyagoo xilli hore halka yimid ayaa meel hola banaankaha lagu hayo islamarkaa ay ku adkaatay inay gudaha galaan islamarkaana ciidamada ammaanku ay u diideen inay gudaha u daadhacaan marka guud ahaan waxa indhahay qabanayaan dadka lugeynaya iyo xaalada u muuqato mid colaadeed inay tahay meel walbana waxaa taagan meel walbana waxaa taagan gaadiidka dagaal iyo askar iyagu maaragtay ilaa iyo xalay soo jeeda oo qaarkood ku dhahaya ay ka muuqanayso dabcan daalka iyo howlgalka xalay ku jireen oo aan meel walba taagan marka waxa muuqdo eriyadan guud ahaan haddaan ku suganahay waxay u muuqataa inay tahay goob colaadeed dadkuna wadada hareeraheeda ayay si koox kooxa u marayaan marka xaalada muqdisho maanta waa saas gaar ahaan goobta xalay laaya hadda dagaalku ka socday eritaasa laga maqlayay waxaa meesha laga soo baxsho dhaawacyo ay qaadayaan gaadiidka ambalanska ee kuwa dowladdu ay kamid yihiin waxa dhaawac waxaa laga sheega inay ku jiraan ciidamo katirsan kuwa dowladda howlgalka waday xaalan sakbi dhexe xabado howlgal ee meesha ka dhacay ilaa iyo haddase dowladdu weli si faahfaahsan kama aysan hadlin haarun
aada baad umahadsan tahay wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ku sugan magaalada muqdisho loona soo tabinayey sida ay u sheegeen saraakiisha dowladda in haatan ay gacanta ku dhigeen maamulka maqaayadda beats house oo xalay oo dhan ay kula dagaalamayeen maleeshiyada ururka al-shabaab lix iyo toban qof ayaa ku dhimatay lix iyo labaatan way ku dhaawacmeen wixii kusoo kordhana idaacadaha iyaga iyo bogayda v o a somaali dot com ayaad